bismillaahi raxmaani raxiim walaalow annaga horta waxaan nahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta afartan iyo saddexaad iyo ciidamada jubbaland oo jarabsanayo waxaana hadda aanu ku suganahay meesha la yidhaahdo baar sanguuni sanguuni iyo baar sanguuni intaba oo laba meelo kale ah iyo ilaa iyo buundada araare oo ku fadhida magaalada la yidhaahdo magaalada weyne caalam caalamiga ee jamaame marka waxaana u soconaa haddii ilaaha yidhaahdo inaan nimanka khawaariijta ummadda kusoo duulay ee dadka baabi'iyey ee nolol ahaan iyo iyo iyo iyo muuqaal ahaanba dadka iyo dalka u baadinaya inaanu ka saarno cadowga oan dalka ka saarno ma garad aad baan kuu gartay dhul dheer iyo maarata dhul baaxad leh oo weliba markaasi dhowr kilomitir oo aad u weyn ayaad marteen intii aad socoteen maxaad la kulanteen oo caqabadaha oo ku saabsan kooxahaas nabadiidka aad sheegtay oo dagaallo idin geliyey ama meel jidad idin galay
dagaallo badan baanu iskaga hornimid haddii ilaaha yidhaahdo waana kaga guulaysanay waxa weeye ilaa iyo toddobo toddobo magaalo oo ay hadda iyagu ku sugnaayeen oo tuulooyinka gacantaan ku haynaa waana kusii soconnaa hadda waxaan kaala hadlaayana waa buundo araare haddii ilaaha yidhaahdo ma garad si wanaagsan baan u gartay marka xaggeed uga socotaan marka hadda
waa waxaan oga soconnaa deegaanada hadda ay joogaan oo dhan baan rabnaa inaan ka sifayno iyo dalka soomaaliya meel kasta ay ku sugan yihiin inta ay cadowga xunka ee waa xushta ah ee dadka sida xun iyo nolol la-aanta oo la dirirahaya dadka biyaha ku furahaya masaakiinta waxay haysteen ka qaadanaya meel kasta ay joogaan baa bartilmaameed nooa waan gartay intii hadda ay howlgalladan socdeen ma jira maleeshiyaad ama horjoogayaal ka tirsan kooxdaasi oo isu soo dhiibay oo gacanta dowladda isku soo dhiibay ma jiraan haddii ay jiraan se intay leeg yihiin midda kale ma jiraan qaar dagaalka lagu qabtay oo iyana markaas maxabuus dagaal ah
way jiraan raggii oo waaweynaa way ku dhinteen dagaalka hadda ugu dambeeyey hebe muxtaf ninkii la dhahayay ee aaggaan joogay baa ku dhintay iyo wixii kuwii la socdayba kuwo fara badan oo hadda isdhiibahayo oo waa hadda xiriir nala sameynayo oo xaaladoodu ay meel adag maraysana way jiraan kuwo fara badan oo ku dhintay oo webiga ku dhacayna way jiraan ma garad si wanaagsan
marka meel kasta oo ay joogaan nimankaa waan daba soconaynaa haddii ilaahay yidhaahdo biidni illaahi kariim waana ka saaraynaa waddanka
waa hagaagsan tahay howlgalloha inta badan sidoo kale inta ay dhacaan haddana dhowr maalmood ama dhowr toddobaad kadib dib u soo laaban jiray ayaa socdee ayaan soo aragnay marka dadweynaha soomaalida ay ku dhageysanayeen maxaad uga qancin lahayd oo ay uga duwan yihiin howlgalladii hore inta maarataye laga saaray deegaanada haddana dib looga soo laabanayay walaal horta waxaa weeye markaad cadow la dirirayso cadowga dhinacdiisa iyo calooshiisa meesha uu degan yahay iyo awoodiisa intaba waa lagu xisaabtamaa waxa weeye markii hore ee meelaha inta la yimaado laga noqonayey ujeeddadu ma ahayn in iyada macnaha laga noqonaye waxaa la rabay in cadowgu meelaha uu degan yahay oo bartilmaameedka uu xukron yahay la helo waana helnay dibna uga noqon mayno insha allahu biidnillahi kariim waana daba soconaynaa hadda
waa gartay dhinacan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa degaanka jubbooyinka ay leeyihiin dowlad goboleedkaasi oo aad iskaashanaysaan maxaa dhinaceyna khasaare ah oo hadda aad noo sheegi kartaa oo idin soo gaaray intii dagaalkan ama howlgalladan aad ku jirteen ma raba anigu inaad been ka sheego waxa hadda na hortaagan iyo waxa nimankaas na kala maray midna inaad been ka sheega ma rabo annagu khasaaro nama soo gaarin ilaahay subxaanau watacaalana waxaan ka baryaayaa inaysan khasaarana soo gaarin namana soo gaari doonto sababtoo ah dad waxaan nahay bir rabadlaan oo barakaysan baan ku jirnay dagaalka wuxuu socday bir rabadlaan bay ahayd waxaan ku dagaalamayna xaq buu ahaa waxa na hortaagana waxay ku dagaalamayeen baadil buu ahaayo waxaad garanaysaa dadka inay waxooda ay ka qaadanayaan beerta qofka bini aadamka uu leeyahay intaas oo bilood uu u gaajaysanyahay watadcanaya biyo ku furayaan naafafka ariga uu haystay bay naaskii labadii ka dhaqaaqa ay ka qaadanayaan bakaarta bimatigada ugu jirtay ay kala baxayaan waa niman cadowho ilaahay subxaanau watacaala awoodda ilaahay baa iska leh waa wuxun ilaahay keenaye ee dhib ku hayo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan weeye dadka soomaalida dhegeysanayaan waxaan ugu baaqayaa in ay nimankaas ka fogaadaan soona sheegaan meel kasta ay ku sugan yihiin ay noo soo sheegaan ilaahay hadiila aa kolonel adigu waa adoo mahadsan ee, deegaanada hadda aad eh, sheegtay inaad ka saabteen ilaa iyo toddobada deegaan gaaraya ee ay hore u maamuli jireen kooxahaasi aad la diriraysaan Een, dadka joogaahi sideebaad ee idinla soo sidee sidee idin soo dhoweeyeen sideebaad soola tacaamusheen markaad tagteen halkaas dad fiican oo soomaaliya weeye eh, si fiican bay noo soo dhoweeyeen si fiican baan oola tacaamulnay insha allahu haddii ilaaha yidhaahdo wixii awooddaanadan waanu qabanaynaa Eh, waxaana hoostogaan dowladooda dowladdan jubbaland aad iyo aad doona dowlada dowladda jubbaland arrimaha oga fikirtaa dadka meeshii la qabtaba waxbaa la gaarsiiyaa hadda maalmahan hadda deegaanada aan qabanay hadda beri iyo beri doon midkood waxay noqoto waxaan soo gaarsiinaynaa cawmaadii raashinkii nolol nolol baan u samaynaynaa beerihii way ka go-een biya dhinac kasta kaga jira tuulooyin laga qaxay baa la sheegtaa biyo looga qaxay oo dadkii masaakiintaha ay geedaha saaran yihiin ma garat waa gartay
marka insha allahu haddii ilaaha yidhaahdo waxbaan ka qabanaynaa annaga meel kastoo aan aan tagnana wixii awoodda annaga waan u samaynaa waanan u samayn doonaa ma garat Ee, dhinacan ciidamada kale ee ka socda amisom gaar ahaan wadanka kenya ee deegaanadaas ku sugan waxa ay eh, iskaashi arrimahan ay ka leedihiin ama ay idinkula jiraan howlgalka hadda soconaya
annagoo ciidamada amisom meel kastoo joogaan gacan bayna siinayaan wayna nala socdaan xilli kastoon u baahanana waxaa weye garabka annaga ay taagan yihiin hadday kenya tahay hadday etoobiya tahay hadday maraykan tahay intaba waxaa weeye xil saacad kasta oo aan anigu u baahdo way nala socdaan diyaaradoodan isticmaalaynaa qubkooda yaa macnaha daba taagan ciidamadooda dhinacdaan dhinacyada socda hadee annagaana dalka iska lehe annagaa ugu horeynayno oo inaan ka difaacno cadowga loo baahan yahay ma garad aad iyo aada u mahadsan tahay waxaa wahaa dhegeystayaal gaashaanlo dhexe cabdi ibraahim cali oo ka tirsan saraakiisha een, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka tirsan gaar ahaan qeybta saddex iyo afartanaad ee gobolada jubbooyinka oo sida aad maqlayseen isaga oo ku sugan aagaga ay howlgalladu ka wadaan ee, khadka taleefonka iigu warramayay aad baad u mahadsan tahay korneel mar kale